walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xora kooda luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loo loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriis gumaysanayay midna talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda soomaaliyeed ee gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halgan wakhti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen mirihii halgankaas lagu keenay gobonnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo talaxumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan lagu koobi karin yaan mutaysannay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qolo iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta kooda luuliyo labada kun iyo toddoba tobanka waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno konton iyo toddoba guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeenna walaalayaal munaasabaddan konton iyo toddoba guurada waxay tahay mid ka dhalatay haddii aynu aynan qiimayn dadkii halganka soo maray ama u soo halgamay ama u soo dhintay aynan qiimayn ama aynan u dabaaldegin dadkaasoo runtii soo halgamay gobonnimada iyo midnimada aan hadda haysanana keenay kuwaas badankoodu maantase ay mootan yihiin waxay ka koobnaayeen rag iyo dumar miyi iyo magaalo degaan kasta oo soomaaliyeed ka yimid waxaan halgankaas hogaaminayay xisbiga s yl oo aan caawo oo dhan aan ka hadlaynay ay aasaaseen dhallinyaro soomaaliyeed oo ka kooban saddex iyo toban wiil maalintii taariikhdu ahayd shan iyo tobankii may sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii markaas waxay noqonaysaa haddii aynan xusin abaalka dhac haddii qaranku qaranka aan maanta haysanno ama munaasabaddan aan maanta u dabaaldegayno waxay mudan yihiin inaan sheegno ciddii ahaayeen keliya ma aha inay siyaasiyiin ahaayeen waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ii iyo kii oo ay tahay inaan xusno oo la odhan jiray sheekh mukhtaar maxamed xuseen allah u naxariisto waxaa kaloo buuggaasu si weyn u maamuusaya madaxweynayaashii hore ama madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdullaahi cusmaan allah u naxariisto cabdirashiid cali sharmaake iyo ra-iisul wasaarihii hore allah u naxariistee cabdirasaaq xaaji xuseen walaalayaal waxaa intaas dheer siyaasiyiin keliya ma aha buuggaas wuxuu xusayaa hal abuurayaashii iyo abwaanadii waaweynaa ay ka mid ahaayeen cabdulaahi qorshe cabdulaahi qarshe raalli ahaada cabdulaahi qarshe allah u naxariisto waxaan intaas magacyadan u sheegayaa waxay tahay waa dadka aan halkan maanta ku fadhinno dad badan oo halkan fadhiyana aysan aqoon marka inaan ku soo celino magacyadooda oo aan baranno oo mid walba wax laga qoro waa naga mudan yihiin cabdulqaadir xirsi yamyam cabdi maxamed amiin cabdulla raage xasan sheekh muumin cabdi bashiir indhabuur dakar nuur raafi cabdullaahi macalin doodaan maxamuud tukaale cusmaan maxamed cali kaariye axmed nuur yuusuf xuseen ow faarax cumar dhuulle sahl macalin ciise axmed sheekh jaamac maxamed sulaymaan tubeec iyo allaha u naxariistee xildhibaanadii saade cali warsame oo aad og tihiin halkii ay dhagarqabayaashu ku dileen buuggana si fiican oo faahfaahsan ayuu uga hadlayaa waxaan rabnaa inaan xusno allah u naxariistee faadumo qaasim hilowle xaliimo khaliif madool maryana cali muudey iyo xaawo jibriil dadkaasi waa dadkii soomaaliya runtii horumarkeedii iyo abaabulkeedii iyo kicinteedii iyo soomaalinimadeedii iyo midnimadeedii qayb weyn ka qaatay marka inaan xasuusnaanno marxaladahan oo kale iyo munaasabadahan oo kale waa nagu leeyihiin sidoo kale waxaa xasuus mudan aqoon-yahanadii oo iyaga naftigooda buwaag badan ka qoray xorriyaddii iyo taariikhdii soomaaliyeed waxaa ugu horeeya xuseen sheekh axmed kadare shiro jaamac axmed maxamed xaashi dhamac yuusuf xaaji aadan doctor maxamed aadan sheekh shariif saalax axmed aw jaamac cumar ciise doctor cusmaan doctor cumar cusmaan raabi professor professor ibrahim maxamuud abyan doctor axmed ashkir bootaan iyo qaar kale oo badan allah u naxariisto kulligood walaalayaal intaas oo dhan waxaan u sheegaynaa waxay tahay waxaa weeye qof walba halkan fadhiya oo wanaag sameeya kuwa naga dambeeya inay wax fiican ka qoraan inay kuwa dambe ay magacaabaan ay xusaan intaas keliya ku dayn mayno waxaan samayn doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo dhismaha dawlad jidadka waxaan ku magacaabaynaa dadkii contribution iyo waxa wanaagsan u soo galay soomaaliya oo maanta xornimada aan haysanno iyo wanaaggaan haysanno xaqiiqiyan qayb ka ah waxaan doonaynaa marka maalmaha soo socda bilaha soo socda iyo sanadkaa soo socda intaan la gaarin ka hor inaan ku magacawno daaraha dawladdu leedahay jiidadka dadkay ugu horreeyaan allah u naxariisto cabdullaahi ciise maxamuud oo ahaa ra-isul wasaarihii ugu horreeyey soomaaliya waxaan rabnaa inaan xusno oo aan ku magacawno meelaha dawladdu leedahay iyo jidadka iyo wax la mid ah ama cisbitaallada ama iskuullada sheekh mukhtaar maxamed xuseen oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka sanadkii kii iyo ilaa kii waxaan rabnaa inaan xusno hadduu ilaah yidhaahdo cabdirasaaq xaaji xuseen oo isaguna ahaa ra-isul wasaarihii kii ilaa allah u naxariiso waxaan rabnaa inaan xusno cabdirashiid cali sharmaake oo isagana ahaa madaxweyne ra-isul wasaarahan hore usoo ahaa allah u naxariiso ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan xusno برايم منستركي هوري اما برايم منستركي ugu dambeeyay ee xiligi la sooranayay ama xiligi rays maxamed xaaji ibraahim cigaal rijbaarihii hore ee soomaaliyeed oo hadalkii hadaladii ugu ugu dambeeyay uu yiri oo ay kamid ahayd waa duuban tahay ka siibay BBC da Soomaaliya kalama maaranto maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabenno dadka walaalaheena somalilan waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda dumarkooda culummadooda xuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celinno wadahadalladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midowdo waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ilaahay ha noolaayo إلهي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته